madaxweynihii hore ee maamul goboleedka puntland jenaraal cadda muuse xirsi ayaa sheegay in xilligan aysan puntland ka hirgeli karin hanaanka xisbiyada oo taasina ay ugu wacan tahay iyadoo aysan jirin shuruucdii xisbiyada iyo weliba amni darrada ka jirta puntland jenaraal cadda ayaa soo jeediyey in bisha oktoobar la kala diro baarlamaanka puntland si ay beeluhu u soo doortaan dadkii matali lahaa madaxweynihii hore ee puntland ayaa maamulka haatan ee puntland ku eedeeyey inay diideen qorshe dhexdhexaadin ah oo isaga iyo odayaal ay ka dhex wadeen maamulka iyo mucaaradka cadda muuse oo maanta shir jaraa'id ku qabtay degmada qardho ayaa odayaasha iyo isimada puntland ugu baaqay inay isugu yimaadaan oo ay puntland badbaadiyaan faadume yaasiin wariyaha v o eda ee boosaaso ayaa qadka telefoonka ku wareysatay jenaraal cadda muuse waxayna ugu horreyn weydiisay sababta uu shirka jaraa'id u qabtay waxay maanta ilaan habboonaatay inaan ka hadlo dhibaatooyinka puntland jira intii horena waxaan ka baqayay ama aan xeerinayay inaan dhibaato ka dhicin maxaa jira puntland dhul nabadeed bay ahayd marka taasaa igo hasabtay inaan ka hadlo qodobada ugu muhiimsan ee aad kaga hadashay war-saxaafadeedkaaga adoo soo koobaya maxay ahaayeen waxa anigu u daran tahay in la xisbiyadan aan soconayn la joojiyo oo aanu dawladda kala hadlayno waxay ahayd in lixdan iyo lixdii lagu noqdo bisha oktoobarna baarlamanka la kala diro beeluhu ay soo doortaan nimankii representareyn lahaa xisbiyaduna inayan soconayn ayaan qabaa waxaan ugu maqaalo ah inaad ka mid ahayd odayaashii ku dhex jiray dhinacyadii isku hayeyey siyaasadda sida siyaasiyiinta ku doodaya in waktigii dawladdu dhammaaday iyo dawladda oo lahayd muddo sanada ayaan kusoo dhammaystiraynaa nidaamka xisbiyada muddadaa sanadka ah miyaan xukuumadda loogu darin inay kusoo dhisto habka xisbiyada badan ah waa waa la isku raacay in odayaashii isimadii iyo kulli dadkao dhan in sanadkaasu ayan dhib lahayn laakiin dawladdu ay samayso wadahadal qolada mucaaradada ah iyo iyaga iyadoo noo dhowaatay oo ayan dhammayn rabno oo ay awelka horeba naga ballan qaadeen baa waxaa dhacday niman fidmada iyo dhibaatada ka shaqeeya waxay yidhaahdeen waxaasu ma jiraan xisbiya ha la sameeyo guddi doorasho isagu wuxuu fuliyaa inta uu dadku ayan rabin ayay sameeyaan wax sharciga aan ku dhisnayn wadahadaladii aanu wadahadlayn oo dawladdu ay diyaar u ahayd maalintii u dambaysaana la yidhi ma samaynayno tan iyo markaasna waa ka sugeynay jawaab baanu ka weynay maxay ahaayeen wadahadalada aad ku dhexdhexaadinayseen mucaaradka iyo dawladda waxaanu ku dhexdhexaadinaynay inaanuna dawladdana kaelo road map ilaa janaayo sideedeeda maadaama sanad loogu daray inay noo qayaxaan maalin la arko waxay qabanayaan marka hadba marna waxay qabtaan xisbiyaanu samaynaynaa bay yidhaahdaan hadba waxbay bedelaan markii dambe waxaanu ka barinay keliya war la hadla shicib weynaha maxaa la bedelay generaale wadahadaladii bay joojiyeen waxay raadiyeen inay qof qof iyo dadad u yeertaan keliya laakiin wadahadaladii isimada iyo wixii laysku ogaa oo road maabka in la sameeyo waxaa muuqata in qaar ka mida mucaaradkii xilalka dawladda ay iminka ka dhex muuqdaan oo xubno kamid a ay jagooyin puntland kamid a ay loo magacaabay taasi mawayan u muuqan in khilaafka soo yaraanayo khilaafka afar qof ama saddex qof oo shaqo la siiyaa ma ahan khilaafku waxa weeye khilaaf weyn dhaq ku jira puntland laga rabo nimankaas la siiya shaqada dawladdu iyadaa shaqada siisay laakiin waxay hayn shir heshiisa lagu galo niman baa waxay yidhaahdeen haddaynu afartaa ciidamay wataana aanu xalino wax la arko waa noo xalismayaan been bayna taa ku sheegeen ma ku guulaysateen odayaashiinii dhexdhexaadinta waday inaad mar qura isa soo horfariisisaan mucaaradka iyo dawladda taasaanu weynay dawladdii baa diiday maxaa hadda kuu muuqday marka nabadgelyo daraan dareemayaa baa hadalkaaga ku jirtay nabadgelyo daraan wadaana boosaaso adiguba waa idinkuba waa fadhideen magaalada waa la qabsaday iyo buuqa iyo wax ka socda waa la socotaan waad ujeedaan madaxweyne xukuumaddii hore ee aada madaxweynaha ka ahayd nidaamka xisbiyada ballanqaadkaaga ayay ku jirtay sal ayay u ahayd samaynta xeerka doorashooyinka iyo dastuurka tan hadda jirtana waxaan ugu maqaalo ah inaad sanadkaas loogu daray inay kusoo dhammaystirto habka xisbiyada badan inay puntland u gudubto iminkana guddiga doorashooyinku waxa ay baahiyeen in bisha lixaad ay bilaaban doonaan doorashooyinka dowladaha hoose marka maxaad ku saluugsan tahay arrimahaas waxaan ku salugsanahay xisbiyadu ma jiraan xisbiyada la sheegayo waxaa la rabay inay shuruuc bay lahaayeen shuruucdii ma jirto nin nin ay hadda waxayba kusoo hareen laba iyo saddex maalinta arka mid baa lala heshiiyaa waxaa la yidhahdaa berri xoogaa baa la siiyaa maalinta dambe haba ii badiyuu yidhaahdaa xisbiye wax la yidhaahdaa ma jiraan hadda waxaa la rabaa niman in loo soo diro qabiil qabiil loogu soo diro magaalooyinka oo la yidhaahdo khasab kusoo dhiga isimada iyo baarlamaanka iyo coqaasha u daran isimadu inay isu yimaadaan oo wadanka ka hadlaan oo badbaadiyaan baa la rabaa maxaa jira wadanka xoog laguma haysan karo ma dhici karto in la yidhaahdo wax la arko annaga sharci baa awal liska lagu kala joogaa sharcigii waa in la uu meel maraa sharci laakiin madaxweyne dawladdu waxay ku adkaysanaysaa in puntland ay habka xisbiyada badan u gudubtay adiguna hadda waxaad iclaamisay in aan xisbiyada la hakiyo dibna loogu noqdo lixdan iyo lixdii haddii arrintaas
adigu magaalada waa joogtaa puntlandna waa taqaanaaye meel aan la tirakoobin meel aan xuduudeedii la samayn meel aan hubkii laga dhigin inay xisbiye ka waxa weeye qol baan gelayaa waa ku shubanayaa hadhowna waxaa leeyahay anaa adkaaday biyaga annagaa u diyaara waa rabnaa iyagaanu rabnaa laakiin markaan waxaan rabnaa wakti lama hayo haddii kale dawladdu waxay rabtaa sideedda markay gaarto inay yidhaahdaan laba sano hanooloo ku daro waxaad tiri habka xisbiyada badan waa in la hakiyaa dibna loogu noqdaa lixdan iyo lixdii baarlamaanka ah ee beelaha laga soo xuli jiray adigu musharaxiinta tartamaysa ma ku jirtaa madaxweyne waddankaygii waaye ninkii fiican baan la shaqaynayaa anigu shaqo ma rabo alxamdulilaahi waa soo noolaaday baawarkaygii iyo noloshaydii iyo kulli waa soo dhamaatay laakiin nabadgelyada iyo waxaan rabaa puntland maanta baahi iyo dhibaatooyin badan baa ka jirta in laga saaro oo laga wada hadlo laakiin in la yidhaahdo anaa idhi waa dhib weeye lama qaadanayo
kaasi waxau ahaa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka puntland genaraal cadda muuse oo isagoo ku sugan magaalada qardho u waramayay waryaheena faadume yaasiin oo joogta magaalada boosaaso